magaalada boosaaso saaka waxaa dabaqabsaday guri cooshad ah oo ku yaala meel u dhow xeebta gurigaas waxaa ku geeriyooday afar qof oo deganaa sidoo kalena gebi ahaan gurigaasi waa baaba-ay haddaba taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari corneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaan khadka telefoonka ee magaalada boosaaso kula xidhaan oo dhacdadaas ka waraystay
bismillahi raxmaan raxiim horta shil baa ka dhacay magaalada boosaaso subaxnimadii saaka shilkaasina waxa weye waxaa ku dhintay afar qof oo isku reer ah nin iyo xaaskiis iyo ilma ay dhaleen oo gabar ah iyo wiil wiilka gabadha kale la dhashay afartaa qof baa ku dhintay waxaan uga tacsiyanayaa ummadii caailadii iyo ehelkoodii iyo famiilkoodii iyo ummadii dariska lahayd iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaana gobolka bari boosaaso iyo dadkii yaqaanay ummadda soomaaliya o dhan waa uga tacsiyanaya bacdal tacsi shirkaasi anagu sidaanu ka warhayno buush buu ka kacay ay hurdeen dadkaasi kabacdina markii dabkii la arkay waa lagu soo yaacay waa la garaacay albaabkii waa furi waayeen dadkii kabacdina dadkii waxay bilaabeen inay demiyaan maba ka warhayaanba dadkaan inay ka maqan yihiin baa guriga loo meesha loo qaatay kabacdina markii gurigii uu dhamaaday baa waxa loogu tagay dadkii oo meyd ah oo afartoodiiba ay saddexna is meel bay ahaayeen wiilla dhinac buu ka hurday waan gartay sidaas iyagoo meydaa loogu tegay allah u naxariisto dadkaasi waa dhinteen waan gartay marka idinku maxaad ka ogtihiin ilaa hadda waxa dhaliyey dabka ilaa hadda intii baadhistiini ama xogtii aada ururseen annagu ilaa hadda dabkaas waxaan u haysanaa inuu ka kacay kitchinka wax kale oo ka saa-ida oo xog ah oo aan ka hayno ma jiraan baaritaanka iyadii intii aanu hadda ka gaari karnay wax kale oo ka saa-id ah iyo cid kale oo meel uga timid iyo raad hadda aanu aragnay oo soo galay meesha oo hadda cusub markaas inkastoo dabayla jidha meesha waxa weye waa xeebta waa bacaad waa la dareemi lahaa wax hadda aanu anagu aanu tuhunno maanaan ka dareemin dadkaas waxaanu aaminsanahay kitchinka reerka inuu ka kacay maadaama dabayl xoog liisiday haddii xataa ay dabka damiyeenna aan dadka aa dabka aada loo damin way soo furtaa dabayshu xoog bay usoo u kicisaa tuunkaasaan qabnaa baaritaankiina hadda intii hordhacay maana intii guud waa socotaa dhakhaatiirta waa la xiriiray iyaguna waxa weye baaritaan hordhacay nafsiyeed haba yaraatee sabab kale ma ay daree maanaa dareemin oo aan ahayn dabkaas dhimashada aynu sababay guriga bal sawir guud hadaad noogu celisid qaabka uu ahaa macnaa si loo fahmo dhibta iyo dabku sida uu deg deg ugu waxyeelayn karo wal horta gurigu waa buushashka ama guryaha maaragtay ka samaysan dhirteenna dhirta iyo bahalaha bacaha iyo joornaalada iyo guryaha dadka ay idbiyada ay degan yihiin weeye oo ku yaala xeerka magaalada waqooyigeeda ah jika yarna waa kudabaysay jikadaa yar buu kasoo bilowdaa le dabku gobjoogayaashaha waan gartay marka dadkani ma dad barakacyaal ay ahaayeen dadkaani dad barakacyaala ma ahayn laakiin dad deegaanka u dhashay oo sababo jira dee dadka waxa weeye isku meel wax kuma maalaan isku haruuf wax kuma maalaan dad dadka dalka u dhashay bay ahaayeen deegaanka ah laba qof waxay ahayd reer baran markii abtiris ahaan loo eego labana reer mudug bay ahayd markii sidaa loo kala qaybiyo gabadha iyo wiilka walaalaha ahayd waxay ahayd reer mudug ninka gabadha dhalay iyo gabadha uu dhalayna waxay ahayd reer meesha la yidhaahdo laas qoray bay ahaayeen taliya magaalada boosaaso dee waxaan ognahay inay aada u sifidayso dhinacii ganacsiga iyo dhinacii noloshaba waxaase aada looga dayriyaa dhinacii dabdamiska marka la eego baahida magaalada taalla ama xagga waddooyinka ha haato ama xagga qalabka ha haato bal arrintaas sidee baa dadka uga jawaabi lahay wallahi arrintaas arrin su-aal muhiima weeye sida marka loo eego magaalada horiinka magaalada iyo dabdamiska yaalla isma dabooli karaan aad bay u kala yar yihiin aada iyo aad bay u kala yar yihiin ganacsiga magaalada yaal dhaqaalaha yaalla koritaankay korayso iyo dabdamiska yaalla aada u leetaa marka laga reebo aeroboorka iyo dekeda oo dawladdu iyadoo awood ay awood badan saartay waxaa dadka deegaanku weli iskuma ay duwin in ay ka faa'iidaystaan baalka hantida ay haystaan oo ay kasoo gataan dabdamisyo ama ay dawladda hoose ayaa waxay haysataa dhowr gaari laba iyo saddex xilliguna wuxuu ahaa xilli salaada subxi laga soo baxay xoogaa kabacdi sidaa daraaddeed marka inta ay diyaar garoobayeen waaba damey waaba baaba-ay caradii waayo wuxuu ahaa guri ka samaysan cooshad marka hadda ka hor wiig laba bilood baan malaynaya ama iyo bil iyo bar meelahaas dhul weyn oo gubtay xataa waa kasoo gaari waayey marka aada iyo aad ba arrintaasi dayac uga jiraa marka kolley haddii wax badan la arkay waxay noqonaysaa in dadku intay isaga yimaadaan ka tashadaan dowlad ahaan iyo shacab ahaan
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari cornel cabdixakiine yuusuf xuseen oo khadka taleefonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar waxaana uu ka waramayey magaalada boosaaso oo uu dab qabsaday guri cooshada oo ku yaala meel ku dhow xeebta gurigaas oo ay ku dhinteen afar qof